sigiisu ixtimaadsanaya idaa qana marka hadduu yaqiiniyo macnaa ma shakisna sheekha carabkiisana uu ka xafiday inna markaa shaki muu gelin iyada markaa wuxuu ictimaadsanayaa xifdigiisuu ictimaadsanaya waljamcu laakin jamcin labada amar uu jamciyo ayaa sadu toosni badan oo xoog badan oo isagoo xifdi kada oo fi kitaabi kada si ay imadu la yimaadeen kama idaa khaalafa oo sia waxaa jamcin baa roon ay kama ay kama yustaxsanu ljamcu weye sidaa loo fiicnaya ama ay u habboontay jamcin la jamciyaa idaa khaalafa hadduu khilaafo duu xifdin xifdi kuu saaxiib oo maxay tanaa isagii ayaa siduu xadiidkii waa u xifdiyey dee nin kaloo xaafidina sidu ku wariyey si ka duwan buu ku warinayaa oo way isku khilaafeenba marka caynkaasana maxaa roon inuu yidhaaha aniga dee sidaasaa xifdi kada wa qaala fulanu kada anugu sidaasaa xifdigay uye laakin hebel waa nin dee xaafideysna hebelna sidaasuu leeyihi oo hebel isagu sidaasuu leeyihi annago xifdigio macnaha waxa weeyaan kama idaa khaalafa waxay dee nadiir u tahay waljamcu asado waxaa jamcintaa roon suuradaa hore say dee in la jamciya ay u fiican tahay haddii isaga uu ku khilaafay xadiidka riwaayadiisa nin xifdi u saaxiibi oo ku khilaafo markaasna inuu idhaa weeyo si shucbaya kaba dhacday anigu sidaas baa xifdigaygu yahay wa qaala fulanu kada hebelna sidaasuu yihi taaba weye kama idaa khaalafa ay kamaa yustaxsanu ljamcu jamcin la jamciyaa say u habboon tahayba idaa khaalafa hadduu khilaafo shaksigan ku khilaafo duu xifdin xifdi ku saaxiiba wa fii man yarwi bilma yarwi bilmacnaa khilaafan qad qufi wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala waradiya canh wa fii man shaksigii yarwii warinayey bilmacnaa macnaa ku warinayey kaas isaga markaa dee xaalkiisa iyo riwaayadiisa khilaafun khilaaf baa ku sugnaaday khilaafkaasoo qad qufiya la raacay oo khilaaf dee markaa macruufa oo la raaco isna jira ayaa markaa ku sugan riwaaya bilmacna oo xadiidka haddii aan laftigiisii lagu warine macna lagu warinayo xagga banaanidiisa iyo banaani la-aantiisa aanu banaanayn inuu calal idlaaq banaanaanayo dee in markaa tafsiil la gelinayo adugu umuuraha khilaaf baa jira oo aqwaal kala duwanna way ku soo aroortayba markaa wuxuu uhi wafii man yarwi kii isagu warinayey bilmacnaa macna ku warinayay khilaafun khilaaf baa ka ku sugnaaday xaalkiisii ama riwaayadiisa caynkaasa khilaafkaasoo qad qufiya la raacay faalaktharuuna intooda badan culimmada intooda badani jawasuu way baneeyeen bilcaarifi kii yaqaanay ayay u baneeyeen oo culimmada agtarkood iyo kuwooda badan jawasuu way baneeyeen ilcaarifi shaksiga adugu aqoonta u lahaa madluulaat ilalfaad weeye alfaadu madluulaadkeeda taas waxa macnaa bedeliya waxa kalena kala saarayey markaa ama saxaabi ahaada ama keyrka adee mawaqaca alkalaam iyo madluulaat ilalfaad macrifada u lahaa kaas way u baneeyeen inuu waxa weeyaan macna ku wariyo kol hadduu dee isagii taa intuu aqoon u leeyahay uu isagii dee jasminayana wixii macno ahaayee alfaadan uu ka tegay ay lahayd guud ahaan inuu soo naqliyo taa uu jasminayo iyada intooda badani way baneeyeen oo taas bay u baneeyeenba de waanay markaa kolley iyada taasi waa qowlkooda u shahiirsan una badan ay kuna camal faleenba weeye oo ay kaba midtahay waxyaalihii loo daliishadayna ee bannaanka ay bannaantahay ama ay laasimba tahay dadkii aan xataa carabba ahayn in loogu sharxo axaadiis iyo qur-aankiiba afkoodiiba loogu sharxo kol haddii xataa luqo kale in lagu bedelo dee taas ay bannaanaatay in luqadii carbeed uun alfaadii alfaad aan ahayn laguma bedelo iyadoo macnuuna kiisii yahay taasi dee way bannaananaysaa min baabi awlaa ayay noqon laakiin shardigu ahaa ninku waa inuu macrifo u leeyayo waxaan madulaat ilalfaad iyo maqaasideeda si aanu dee waxa weeye uu markaa macni u jasmin karo wixii hagaag ugu soo naqlin karo ama shaksiga aantaa aqoonta u lahayn iyada looma banayn asal ahaan haalisa aqoonshakeedii saddexaad yejuusu waa bannaan yahayo bilmuraadifi waa riwaayadii macnuhu muraadif baa uu ku bannaan yahay haddii lafti lafti kaleo muraadifkiisiya lagu be markaa fasiro ama lagu markaa bedelo taasi way bannaantahy haalisa aqoonsha mid buu inoo sheegay marka hore walaktaruna falaktaruuna jawasu lcaarif buu ihi markaa qowl baa meesha jira muqaabilkii kaa hore ah oo taalisu ah halkan dee ina kii saddexaad buu yidha mid labaad baa meeshan ku qarsoon ka labaadna wuxuu noqonayaa sal ahaan inaanay bannaanaynba alriwaaya bilmacnaa ee ay tahay laf alfaadi in la ilaaliyo xadiidka qolooyin ibnu siriini ay ka mid ahaayna madhabtoodii baa taasba ahayd oo alfaada ayay aada u dhowri jireen oo u ilaalin jireenoo markaa waa qowlkan imika meeshan ku qarsoonayna taalisan buu le kii labaad inoomuu sheegin been qaadiciyadina waa suuba ishay oo isagu kuba tegay uu yidhi ama uu yidhi waxaaba habboon baabu riwaayati bilmacnaa in la iska awdoo la xidho waayo shaksi aan isagii waxaan aqoonba ama khibro aanu lahayn madluulaatulalfaad iyo maqaasideeda ayaaba dhici karta inuu isu qaatay inuu taas macrifo u leeyahay oo uu macno ku wariyo markaa wax macnihiiba fasahaadinaya uu la yimaado si ruwadda uga dhacday buu leeyahay kuwa hore iyo kuwa dambaba markaa taasna waa waa qowlka labaad ee meesha ku qarsoon ee qaabilaya kaa hore jawazu lilcaarifuuli halisa haddaba aqwaasha keedii saddexaad waa masaladan aqwaashii ku soo aroortay keedii saddexaad waxa weeye yajuusu waa bannaan yahay alriwaaya bilmacna oo in macno lagu wariyo xadiidkii waa bannaan yahay bilmuraadifi laakiin waa muraadifkuu ku bannaan yahay waa lafdiga kii isagu fangelaya lamidkaa kelimada muraadifkeedii in lagu bedelo taas baa bannaan argida xaafinu xajar kaba cabiray sharxu nuqbo mufradaadka murakabaadka haddee mufradaadka ku bannaanaaya laakiin murakabaadka kuma bannaana ujeedadu waa kelimo kelimo lagu bedelo oo dee markaa macne ay isbedelaysaane aanay jirine kelimadanba tan kale muraadif ayuu ahayd ee la mid ahayd taa arrintu hadday tahay arriwaaya bilmacnaa baabkeed loogu bedelo way bannaantay laakiin siyaaqa ma jumashii wada socotiiyo taraakiibtii oo dhan oo la bedelo markaa macni lagu soo naqliyaa ma bannaana ayaa qowlka saddexaad noqonaa matalan haddii dee xadiidkii ay jalasa ay kuba sugnayd oo qacado lagu bedelo kale ama qaamo oo kaleo nahado lagu bedelo waa lafti lafti u muraadifa lagu bedelay laftigana luqa ahaan waa la macno tarkiibkii iyo dee siyaaqii oo la wada bedelayna maaha waa kelimo muraadifkeedii lagu bedelay suuradaas iyadabaa wax sahlan oo fududoo markaa way bannaan tahay ee laakiin waxa weeye markay dee siyaaq dhan tahay ama tarkiib dhan tahay waxaa dhici karta maqsuudkiiba inaanu dhammayn karin oo tarkiibkan dambu ku bedelay tarkiibkii hore aanu xagga dalaalada la mid noqon ama la sinaan karin saa daraaddeed kuma bannaano taas xaggii alfaad muraadifka ama alfaadii mutaraadifaadka ahayd xagga luqa ahaan ayaa haddii la isku bedelo riwaaya bilmacna ay bannaanaanaysaa haalisu aqwaasha keedii saddexaad yajuusu waa bannaan yahay kaas waa riwaaya bilmacna bilmuraadifi waa lafdi kii dee fangelaya la midkaa haddii dee lagu bedelayo lagu warinayo taasuu bannaanya lakiin wax kaleba ma bannaano waqiila in awjaba cilman ilkhabar waqiila in yansa waqiila in dakar wuxuu uhi waqiila waxaa la yidhi oo yajuusu waa bannaan yahay alriwaaya bilmacna macno in lagu wariyaa in awjaba hadduu waajibinayo cilman ictiqaad iyo cilmi uu waajibinaya alkhabaru khabarkani hadduu waajibinayo tadna waa qowl qowl kaloo bacdigood leeyihin qowlkii ugu horreeyeyna waa kii dee agtalintooda ay ku tegeen camalkoodna uu ku socday culimadaba markaa waa maxay qowlkan imika afraadna haddii bal waa la eegi madmuunka xadiidkan hadduu madmuunkan xadiidkan ama waxan uu faa'iideynayaa tan uu ka cabiray wawjaba macnaa uu faa'iideynaya oy ee uu isagu faa'iideynaya uu yahay wax ictiqaad ku tacalluqsan oo ictiqaad ku tacsan maqsuudku waxaa dee waa macnuum buu ahaa waxyaalaha cilmi uu faa'iideynaya ujeeddadu wax camaliya oo lagu camal falaya markaasoo acmaal la fulinaya aan ahayn maqsuudka ama wixii la ictimaadsanayay macnuhu ahaa laftii in la ilaaliyaana waajib bayn ahayn markaa iyada way bannaantahay wixii markaa cilmi faa'iideynayey ama ictiqaad faa'iideynayey macno in lagu wariyaa ama iyada haddii wux camal faa'iideynayo oo uu yahay wax camaliya oo sida dee acmaashii salaadii waysadii waxyaalay ku tacalluqsanaad wax camal faa'iideynayo marka caynkaasa lafdigiisii isbeddel baa iman kara ee lafdigiisi in lagu soo naqliyo ayaa markaa laasim noqonaysa taas weeye qowlkan imika halkan afraadna waqiila waxaa la yidhi inawjaba ay dee tajuuzu riwaayatu bilmacnaa way bannaantahay alriwaaya bilmacnaa wax lagu wariyo in awjaba hadduu waajibinayo bimacnaa hadduu sugayuu faa'iideynayo cilman cilmi uu waajibinayuu sugayo alkhabaru khabarku waa awjabo faacilkeediiba alkhabara haddaba khabarkan ama xadiidkan maanta la doonayo macna in lagu wariyo hadduu wax ictiqaad ku tacalluqsan un yahay maqsuudku xagga macnu ahaaye alfaadan may hayn oo alfaada may ahayn maqsuudkee waa macnahan uu keenaye la ictiqaadinaya ama dee cilmiga ah marka iyada macno waa lagu warin karaa laakiin wixii camal ah ama camali ah laguma warin karo macno wey waqiila in yansa waqiila in dakar waqiila waxaa la yidhi in yansa hadduu iloobo ay macnaa tajuusu riwaayatu bilmacnaa way bannaan tahay alriwaaya bilmacnaa xadiidkii lagu wariya in yansa shaksigan maanta macnaa xadiidka ku warinaya hadduu iloobo laftalkhabari weeya xadiidka lafdigiisii uu iloobo oo kana waa qowl kale oo waxa weeyaanba shaksigii baa la eegayaa bal xaalkii inuu xadiidka lafdigiisii xifdisan yahay iyo iyo inuu xifdi lafdigiisii iloobay isagoo macnihiisii xifdisan oo macnii garanaya haddaba hadduu lafdigii iloobay laakiin macnii aanu iloobina macnii uu hagaag u fahamsan yahay ee alfaadii unbuu iloobay marka xadiidkii si dee kollay xukumkiisii loo xasishado oo kol haddii laga caajistay alfaadiisii in la ilaaliyo ama la guto macnihiisina mid la garanayo wiyi aan xadiidkii meeshii uga wada bixine marka xukumkiisii loo guto ayay suurada u bannaan tahay shaksigu waxaan uu xifdisnaayee macno ahaa inuu isagoo alfaado kale ka cabiro macnihiina waa hayaa ee lafdigii xadiidkunbuu iloobay oo taasna waa mid oo meeshii xadiidkii dee lafdi iyo macnu kusoo wada xambaaray mid ahaan inuu guto waa lafdigii uu ka caajisay kii kalena uu hayaa oo macnihi hadaag buu xifdisan yahay oo waa fahamsan yahay lafdigiinbuu iloobay marka sidaasa si maslaxatu taxsiil lxukmi loo helo oo xukumkii loo xasishado ayay dee markaa noqonaysaa inay u bannaan tahay macno inuu ku wariyo marka waxay noqonaysaa haddii xadiidka lafdigiisii uu hayo marka ayaanu macno ku warin lafdigiisi una sheego kol hadduu dee alfaadiisiiba xifdisan yahu hayoonu iloobin markaa uma banaana alriwaaya bilmacna ee waa inuu alfaadii un uu ku wariyo markaa bacdigood baaba tan raajix yeelayo waxay leeyihiin bade shaksigu xataa gaaya min alfasaaxa walbalaqa ha kuba sugnaadee dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jawaamic alkelim la siiyey alfaadiisii isaga waxa weyaan macaanidii faa'iideynaysa alfaad lamida kama cabiri karo oo kollay halkaa ma gaari karo waxa roomba marka haddii aan dee wax loo baahanyay aanay noqon oo maslaxada taxsiil alxukmi kol haddii alfaadii laga caajisay meesha aanay jirin alfaadii la hayo alfaadii una ha ku wariyo waqiila waxaa la yidhi indakar waaba midkii hore mid qaabilaya waqiila waxaa la yidhi waa cagsigii indakar ay tajuusu riwaayatu bilmacna warin macna lagu wariyaa way bannaan tahay in dakara haddii uu xusuusanay uu xusuusto oo uu xusuusan yahay lafdigii uu xusuusan yahay waa kii hore cagsigii oo waa maxay kana hadduu alfaadii hayo xadiidkii hagaag u xifdisan yahay lafdigiisii markaa macnou ku warin karaa oo taasna waxay dee ujeedad noqonaysaa ama macnahay milicsadeen qoomkani noqonayn qowlkii horeba cagsigii weeyaan be shaksigan lafdigii hayaa ee alfaadii xifdisani waxaa u suurto gelaysa inuu dee alfaadii uu kuba tasarufo alfaadii alfaad lamida uu ka cabiro amaa shaksigu haddaanu alfaadiiba hayn oonu korkaba ka hayn ee alfaadii waxa weeyaan kuwa lamida inuu la yimaado oo u ka cabira taasi way ku adkaanaysaa haddaba shaksigan isagoo alfaadii ayee xifdisan taas baa u sahlan waa ku tasarufi karaa oo kuwa lamida ayuu la iman karaa oo ka cabiri karaa markaa kaas way u bannaantahay alriwaaya bilmacna ama hadduu ilooba oo alfaadii aanu hayn oonu soo xaadirsanin karahayn alfaadii marka caynkaas ayaanu macno ku waraynin waqiila in dakaro markaa in yansa ayuu muqaabilkii yahay bal qowlkoodii horena waan ogaanay masaladna imika inooguma horraysa sharxu nuqba iyo markaa taqriib iyana waataan kusoo marray umuurahan weya waqiila fi lmawquufi wamnachu ladaa musannafin wamaa bihi tucubida waqiila waxaa la yidhi fi lmawquufi ay tajuusu riwaayatu bilmacna riwaayo macnaa wax lagu wariyaa way bannaan tahay fi lmawquufi kii mawquufka ee saxaabi ku taagnaa way ku bannaan tahay taas in macno lagu wariyaa watanna waa qowl kaloo ah in xadiidkii ba la eego halkaa rutbadiisii hadduu yahay xadiid marfuuc ah rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo kor yeelay marka ayaan macno lagu warinin ha lagu wariyo un lafdigiisii ha lagu wariyo ama iyada hadduu mawquuf yahay saxaabada bacdigood ku taagan iyada markaa caynkaas ah waxaa lagu warinayaa way bannaan tahay in adigu dee waxaa lagu warinaya way bannaan tahay in alriwaaya bilmacna oo kadna markaa waxa weeyaan waa in la kala qaabil xadiidkan rutbadiisa markaa la eego oo haddii uu dee rutbadiisu ay tahay markaa marfuuc rutbadii uu halkaa gaadhsiisan yahay macno yaan lagu warin laakiin haddii ay tahay mawquuf dee hadduu maqduuc yahayna waa min baabi awla ayuu noqone macna waa lagu warin karaa dee markaa kalaamkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo kalaamkii saxaabigu masinaba weeye bacdigood baa tan ibnu salaax ka soo naqliyey bal qowlkoodii ay raajax yeelan ka hore weeye haddii shardigiisaa la helo oo lilcaarifida inoogu qayday shaksiga aqoonta uu lahaa madluulaati alalfaad iyo maqaasideed taasna waxa weeye ayaa adigu qowlkoodaasi waa inuu jaa-isiyu bannaaya waa nakay ku socdeenba bal waxa adigu laga soo reebayana isaga inoo sheegin waa macna macna lagu warin karahayn waqiila fi lmawquufi waqiila waxaa la yidhi fi lmawquufi bimacnaa dee waa riwaaya bilmacnaa way bannaantay fi lmawquufi bay ku bannaantay laakiin marfuuci kuma bannaano wey wamnachu ladaa musanafin wamaa bihi tucabida wamnac manci hu madkuurkaas oo waa alriwaaya bilmacnaa walow laftigeedu taani taa dee madkuuraan baan ugu celinaya wamaa dukira min alriwaayati bilmacnaa wey waxaa lasoo sheegay oo alriwaaya bilmacnaa manci oo ha bannayn ladaa musanafin waa lada naqli warin iyo naqlin agtii can musanafin kitaab la alifo shaksi kala alifay marka wax laga soo naqlinayo kaas iyada manci wamaa kiina manci in dee macno lagu wariyo tucabida laysku kalifay dee in laguba daacaysto lagu cibaadaysto oo bihi isaga oo wixii lays amray in laguba cibaadaystay layskuba kalifay ee alfaadiisaba cibaadadu ay ku xasilaysay ama lagu cibaadaysanayey kaasna riwaaya bilmacnaa in lagula yimaado manci weeye oo bal ariwaaya bilmacnaa way bannaantay dhe shardigeedii marka la helo qowlkoodii agtarinta ay ku tegeenna raajaxaana kaasba weeye haddaba dee maaha un calal idlaaq inay u bannaantae waxyaale aan macna lagu warin karayn baa jirtaa laba arrimoodna wuu inoo sheegay iminka halkanoo waa musanafku waa kutubtii mu'alafaadka ahayd ee macnaa dee kitaab ninka la leeyahay oo markaa dee uu shaksi kala dejiyey inaad wixiisii macno ku wariso iyada taasi ma bannaanaanayso oo waayo dee waxay riwaaya bilmacnaa laysugu ruqseeyeyba waa waxaa alfaadii in xadii axaadiidii korka laga hayay alfaadeedii had iyo goor la ilaaliyo la dabdiyo aad bay mutacadir u ahayd ama way adag tahayba xaraj iyo dhib badan baana ka imanaysa haddii la yidhaha lafdiguna la ilaaliyo isagoo shaksigu axaadiid badan xifdisan waqti kastaba ha ilaaliyo ama marka oo taas waa wax loo baahdo baahi keentay alriwaaya bilmacnaa in laysu fasaxa ama laba ay banaanaataa laakiin markay arrintu tahay kitaab shaksi kala alifay ee waxa weeyaan xarajkan ku jira axaadiistii korka laga hayay alfaadeedii in la ilaaliyaa kuma sugna waa waxan qoran ee waqti kasta loo laabmi karo alfaadiina waa la ilaalin karaabo horta baahitaas loo baahan yahay ama daruuro dadka ku kalifaysaa ma jirto weliba arrin kalena ee shaksigu waxyaalaha kale ama taqyiir haddii uu de ay uga bannaanaatay taqyiirkeed iyo waxyaalo shaksi tasniiftii iyo ta'liiftii iyo kitaabkii inuu bedbedelo uu taqyiir kula yimaado taas isagu ma milkeeyo ma laha saa daraaddeed wixii markaa musanafaadka ku sugan lama macno laguma warin karo aduu bal markay siday ku celeeyaanna waxaa markaa maqsuudkooda uu noqonaya ama dee hadalkooda tacliiladooda laga fahmayaa uun markaad kitaabkiima ka soo qaado kitaab dee min dejiya riyaadu saalixiin baad soo qaada imaamkii lahaa dee sidaasuu u dejiyey kayfiyadaasuu u dejiyey adigoo kitaabka naftiisii qoraya haddaba ama taas haddaad alfaadihiisii ama wixii macna aad ku wariso iyada markaa dee taqyiirkii musanafka ma lihi si uu mu-alifkiisa ku dejiyo in lagu daayo weeye laakiin haddaad isaga wax ka soo naqlinayso kitaab kalood leedahay ama takhriij ama baxti aad leedahay aad waxu soo naqlinayso ee markaa kitaabkiisii maahay marka waxunbaad ka soo naqlisay laakiin kitaabkaaga waad ku qortay markaa wixii takhaariijta iyo tasaaniiftaa keyrka dhacaya laakiin kitaab kale laga soo naqliyey iyada taas markaa siday ku tacliiliyeen waa inaan riwaaya bilmacnaa inaanay ba'si kuba sugnayn walo dee bacdigood cibaaraadkoodu ay keenayaanba guud ahaan inaanay arriwaaya bilmacnaa waxyaalahan lagu warin karayn laakiin muhimku waxa weeyaanun shaksi kale kitaabkii taqyiirkii ma milkeysid malihid si uu ku dejiyey uun in loo daayaba weeye wax xarajoo ku suganna ma jirto alfaaddaa dee butuunal kutub ku sugan in la ilaaliyo oo hagaag loo dhowro xaraj ka imanayaa ma jiro marka haddii aad takyiira lafdi adigii milkidayba tasniif dad kale leeyahay takyiirkii malihid marka wixii kutubtaa ku sugan sideedunbaa lagu warinaya khaasatan kitaabka naftiisii marka la warinayo weeye ama iyada tan kale dee markaad aragta isticmaalaadkooda iyo istilaaxa culimadu siday ku camal faleen waxaad arkaysaa had iyo goordee cibaaro dad kale ama kitaab kale iyagoo soo naqlinaya oo ka cabiraya oo bitasaruf inay dee ama ikhtisaar ba ay ka cabirayaan ujeeddada hadalkiisii bay soo koobeen ama bitasaruf waa isagoo xataa alfaadi qaar ay kuba tasarufeen ama dee macnihiisii ay kuba soo naqlinayaan markay iyaga tasniiftooda ay ku sheegayaanba hadalkii ninkii kaleba ahaatee laakiin markay tasniifta nafteedii tahay iyada taa takyiirkeedii lama laha hadday tay tartiibna si u dejiyey weeye haddii adigu dee tasni alfaad ay tahin alfaadda in la ilaaliyo weeyaan alfaadda in la ilaaliyo weeye markaa taasi waa toore wamnacu ladaa musanafin wamaa bihi tucubidana waa alfaadahan iyada ee marka horeba iyaga lafdiga naftiisa cibaadadu ay ku xasilayso lays amray in lagu cibaadaysto laysku lagu daacayso oo tacabadahu bimacnaa amarahu bidaaca weeya ama waxa weeyaan adigu lays amray in lagu cibaadaysto ee taa layskuba kalifay iyada taa taqyiirkeed lama laha macnana laguma warinayo masalan alfaadi aadaanka oo kale ee waa siiqdan ama kelimaadka maaha macnaa ee waa lafdiyadan baa cibaadadani ay ku xasilaysaa sawaabkan iyo ajriganna uu yahay laysna amray in alfaadaa la ilaaliyo tashahudkii baaba ka mida sida atixiyaadkii oo kale takbiirtan salaada iyo tasliimtii iyo adkaartii adciyadinaba ugaa guud ahaanee macnaa ama ducadan iyo ama dikrigani khaasyo uu leeya laysu sheegayba ama fadli gaar ahaaneed uu leeyahay wuxuu alfaaday ku tacalluqayaan maaha macno markaa lama eegayo saa daraaddeed umuuraha caynkaase lafdiga naftiisa lagu cibaadaysanayo laysfarayna in lagu daacaysto kaa iyada in macabna lagu wariyo iyada ma banaanaanayso laguma warinayo waayo waxaa la arkaaba khaasiyadiyo wixii inay meesha kala baxdo iyo wixii ulahaaba taas wey waxaanay culimmadu raaciyaanba waxyaalaha jawaamiculkelimtii rasuulka lagu tiriyey macnaa waa hadalladii intay koobnaayeen macno aad iyo aada u ballaadhan oo fara badan markaa shamlisanayay kuwa caynkaasa macna haddii lagu wariyo dee macaanidii fara badnaa ay kulansanayeen baa qayb badani kollay meesha ka baxaysaayo wixii jawaamiculkelimana sideedii baa lagu daynayaa oo macna laguma warinaya lafdigii waa in la ilaaliyo waayo waa khasaaistii rasuulkay ahaydba wa uutiitu jawaamica alkelim baa xadiis ba aha bal waxyaalihii isaga lagu fadilay isaga lagu khaas yeelay taasi ka mid tahay macnahana waxa weeyaan waa alfaadan kooban ee macno aada iyo aada u ballaadhan kulansanaysa haddana haddaba laftiga naftiisii haddii macna lagu wariyo dee macnihii badnaay laftigani kulansanaya meesha ka baxaya isagana oo wixii jawaamiculkelim ah isna macna laguma warinaye siiqadiisii ama cibaaradiisii baa la ilaalinaya sidee macnihii fara badnaaye uu kulansanayey uu markaa meeshii madmuun ay unoqoto dee wey ama iyada haddii cibaaradii la bedelo macaanidii wuxuu ka baxayaaba baabkiisii uu ka baxayaaba wey markaa labadan intaas uga jeedaayo wamnachu manci macnaa waa maa dukiro min alriwaayati bilmacnaa ladaa musanafin kitaab la alifay oo kayr alifay agtiis markaa wixii kutubtaa ku sugnaa alfaadii xaraj ku jiraana ma jira ilaalinteedii alfaadii hala ilaaliyo markaa lada naqli can musanafin wey waa markaad wax laga naqlinayo kitaab mualafa wamaa kiina in macna lagu wariya manci bihi isaga maagan tucubida laysku addoonsaday ama layskuba kelifay ee dee laysfaray in lagu cibaadaysta lagu daacaysto kaa iyadana in macna lagu wariyo markaa manci weya waqul akhiiran aw kamaa qaala wamaa ashbaha aw ka shaki fiimaa ubhima waqul le akhiiran ugu dambayn xadiidkii markaad macno ku wariso aakhirka xadiidka waxaa tidhaahaa aw kamaa qaala dheh iyo wamaa ashbaha wixii shabahayey aw kamaa qaala wixii shabahayey oo xadiidkii dee macnaa ku warisay waqul de waa ninka macno ku warinaya oo xadiidkii ku warinayayow akhiiran waa marka dambe waa caqiba alxadiid iyo xadiidka akhirkiisa aw kamaa qaala de xadiidku hadduu marfuuc yahayba kamaa qaala sala allahu alayh wasalam ma hadduu mawquuf yahay kamaa qaala radia allahu canhu ba iyo wamaa ashbaha wixii shabahayey oo ujeedadu aw kamaa qaala wixii la midka ay isma macnaheedoo kala keenayo waa adigoo dee naxwahu shibhahu iyo wax lamida yidhaha sidii bacdo saxaaba kaba dhacday oo iyagoo dee aclam annaas ahaa madadoo dhan kuwa ugu aqoon badan bimacaani alkalaam iyagu fasaaxo saliiqaan ama dabicaan ay u lahaayeenna ay jirtay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muddo dheer ay la noolaayeen oo usluubkiisii hadalladiisii ay iyagna mumaaraso iyo mulaasamo kula yimaadeen oo ay uga soconeed waxyaalaha kale oo iyagu dhibyaraan ay macnee kusoo naqlin karayeen oo dad kale ta aanay kulaba mid ahayn ayaa haddana dee alriwaaya bilmacnaa waxaa ku sugan iyagoo ogba ayay iyagu markay xadiidkii wariyaane haddii ay macnaba ku wariyeenba ay cibaaradan odhan jireen oo anas ibnu malik baa laga soo naqliyay markuu rasuulka ilaahay ka warrama axaadiid ka sheego ee uu dhameeyey inuu odhan jiray aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ibnu maaja baa wariyey ibnu mascuudna inuu maalin intuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ay indhihiisu ay ilmeeyeen oo awdaadtiisi ama xididadiisaasi xawlmaridadiisaasi ay soo baxeenba ayaa lasoo naqliyey waa dee markaa khawf iyo fasacba markii uu dhameeyeyna tuuli aw mithla aw naxwa aw shabiihaw bihoy ama waxaa wax shabahayo saas bay la iman jireene markaad dhamayso ee xadiidkii aada macno ku warisay aw kamaa qaala dheh aw kamaa qaala amase waxaa shabahayasa aw naxwa ama mithla iyo wax lamida dheh taas wey kashaki fiimaa ubhima ay kamaa taquulu sad u odhanaysaa kamaa qaalayo waxaa la mid ah fi shaki fii xaali shaki shakiga xaaladiisa aada ka shakiday dee markaa shakiga lafdigan ama dee inay cibaaradu tii tahayba shaki markaad kala shakiday fiimaa wixii ubhima la ibhaam geliyey ee lafdigiisii kaaba qarsoonaaday eed ku taradudsan tahayba taasba wey oo waxa weeyaan markaadan riwaaya bilmacnaa ku warinaysana waa aw kamaa qaalaad odhaniyo wixii la midkaa haddii aad xadiidkii lafdigiisii ama cibaaradiiba shaki kaa galo oo adigoo taradudka ama shakigaa ku sugan aada cibaaro ku wariso laakiin cibaaradii dee shaki baa kaaga jiro kuma cadda inay dee tan ood ku taradudsantay inuu lafdigu kan ahaa ama cibaaradan iyo inay si kale ahayd taas shaki baa kaaga jiro oad ku taradudsantay marka caynkaasna waxaad raacisaa aw kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam iyo wixii la midkaa raaci oo waxay markaa meesha noqonaysaa dee waadigan adigii shakigan aada ku wariysayna waa imakaa calaamo ayay tani u noqon gees kalena waxaabay noqonaysaa haddii sawaabkii shaksi kale dee sii sawaabkayd uu ogaado oo xataa aanu lafdigan dee kii uu maqlayba aanu ahayn idan loo fasaxay inuu si sawaabkayd ku wariyo ijaaza ayay cibaarada daminsanaysaayoo haddii lafdiga aanu ama cibaaradan aanu isii ahaynba dee waa sida rasuulka ilaahay yidhi sidan kaba dunaydbo markaa waxay taasi daminsanaysaaba ijaazo si sawaabkayd hadday muuqato laysu ijaazaynayo daminsanaysaa ee markaa shaki jirana iyadana aw kamaa qaalayo wixii la midkaa dhawey oo ka shaki ay kamaa taquulu sidaad u odhanaysaa oo kamaa qaalayo wixii la mida fii xaali shaki wey shakiga ama xaaladaysa fiimaa kiifigiisa lagu shakiyey ubhima imaam kaloo markaa aad dee wax aad ka shakideed calaa sabiili taradudna weliba aad ku dee iyadoo taradud jiro shaki jira aad haddana si ku wariso aad si ku aqrido markaa waxyaalaha kaa imaam gale ee dee wejkiisii uu kaa qarsoon yahayba aad kana shakisantahay iyadna aw kamaa qaala raaci weye bal halkaa wuxuu aan kaga baxaynaa alriwaaya bilmacnaa iyo wixii ku tacalluqsanaa marka halkana wuxuu inooga bilaabayaa ikhtisaarkii xadiidka la ikhtisaarsanayay macnaa xadiidkii macna laguma warinaye laakiin xadiidkiibaa in ka mida la goosanayaa intii unbaa la warinayaa in kal qaybna waa laga tegayaa ikhtisaarkii ama ikhtisaarkiiba weeye tii buu inoo sheegayaa wuxuu ihi wajaa-izun waxaa isna bannaan oo ku bannaan aba xadku gogoyntaada bacda alkhabari khabarka bacdigii aada goyso waa xadiidka in ka mida aada goysaa wuu bannaan yahay lam yukhilba haddii aanu nuqsaamin ahaydoo albaaqee waxaan hadhay dee dalaaladii xadiidka iyo macnihiisii taas aan naqsi ku iman ahayn cinda alakari waa dijaaysintii buu ku tacalluqe waa culimmada intooda badan agtiis agtooda waa ku bannaan yahay kaasi oo jaa-isun waa bannaan yahay cinda alakar buu ku bannaan yahay xadfuka goyntaada bacdalkhabari khabarka bacdigii aada goyso waa haddaad dee macrifo iyo fahmo aada u leedahay oo aada markaa waxyaalo isku xidhan ama israacsanna aada kala reebahayn taas oo dee oo markaa shaksi macrifo umuuraha u leh aada tahay inaad xadiidka barhkii ku soo gaabsato xadiidkii keli ahaa aada bacdigii warisa adigoo bacdi ka tegaya laakiin waa goorma waa in lam yukhilla haddii aanu khalal iyo ikhtilaal ama naqsi ku keenahaynba albaaqe waxaan hadhay oo wixii dee hadhay xadiidka dalaaladiisii iyo faadadiisii oo markaa macnuu waxa weeyaan waxaan uu ka tegayaa iyo wixii uu markaa sheegay iskuma xidhnaba wala waa xadiid dee jumlooyin kala duwan buu kulansaday markaa qaybta uu ka tegayna dalaaladeedii way dhan tahay kataggan laga tegay qayb xadiidkii ka midana dalaaladii intaasi kuma nuqsaamayso intan uu soo qaadanayana ifaadadii ay wax faa'iidaynaysay ama dalaaladeedii wax naqsiya oo uga imanayaa ma jiro katagga dee jumlooyinkii kale ee la socday ama se lagu tuhmo oo waxa weeyaan dee isagii inaanu dabdiba lahayn oo qaladkiisu badan yaho wuxuu maanta xadiidka qaybtii kale ee markaa markan uu taamka yeelay uu ku wariyo uga tegay inay tahay qaflo ama qalato dabdi ama nisyaan labada xaalaba dee wax riwaayadiisii looga tagaa markaa kaba dhalanayay haddaba markaa xaroon tuhmada inuu can nafsii ka fogeeyo oo marka horeba uu iska daayo ikhtisaari xadiidkoo taama inuu wariyo haddii laakiin ay dhacdo waqti uun inuu isagoon taam ahayn wariyey wixii tuhmadu ay ka imanaysaa iska ilaaliyo markaa dee intaasuna ku gaabsado riwaayadiisaasuna ku gaabsado intaa wey fain facala hadduu falaba horta manci buudha uma banaano weeye laakiin fain facala hadduu falo xadiidkii ikhtisaarsado falaa yukamil yaanu dhammayn kaa tuhamada oo saaxiibkii waa maxaan u dhammaynin waa khawfa wasfin sifaynka cabsigee daraaddii weeye waa liajli khawfi wasfin wa sifayn lagu sifeeyo bikhalalin khalal xagga riwaayadiisa ku sugan oo ama siyaado wax siyaadiya aanu maqal ama dee waxa weeyaan ka tegu wax ka tegay ilow iyo dabdi la-aan uga tegaya taas sifayn lagu sifeeye ka cabsigee daraaddii wey والخلف في التقديع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف والخلف خلاف سوق سبا في التقديع قوقوين لقوقوية حديثي في التصنيف تصنيف تلحديد لو قوقوية تصنيف مركة وحلالف يود وكتاب كاذب مصنف كاها إلا المركة سندي بخاري بانكو أرقنو يجري هذا وخلاف القفص يجري سنة ودرير يا معناه حصلوا خلاف تاجر وي بنات يا ما بنانا وأولى لكن تقبيع عاصي أولى مد مدن ويو كغدو منهم من الاختصار السابق والاختصار كي هرين صوم مري بالتخفيض أيضا تقديع تصنيف تقديعي الآن جرين حديث كيونين كم إذا شخص وصو اختصار سنة بالتخفيف فضيدين لا فضيديو يبنين لبنيو كم بقاد كغدو كهرو كغسي مدموين الصورة أنه حويان بقى ama baydkan dambe uu inoogu sheegayaaba dee muxadisiinta bacdigood sida kaba dhaca sida dee bukhaariba watan aan aragnay xadiidkii dheeraa ayuu kolba in warinayaa intuu tarjamo gooniyo u dhigto oonu taam yeelaynba markaa xadiidkiibu u googoosanayaayo dee xadiidkii markuu khaasatan macaani kala duwan kulansaday masaa'il kala duwan iyada markaasna uu faa'iideynayo lagaba qaadanayo ayuu waxyaalihii uu faa'iideynayo intuu tarjamo usoo dhigto ayuu qadarkii dee shaahidka tarjamadan u noqonayay iyo wixii ku dhowaabuu soo qaadanaya oo goosanaya haddana tarjamo kaleu dhiganoo xadiidkii in aan markii hore kuba sugnayn oo tarjamadan markaa waxa weeyaan laakiin adee inay tarjamadu waxay ka dhigantahay xadiidku waxaasuu tilmaamayaa masahaasuu faa'iideynaya tarjamada shaahidkeediia ayuu baab kale kusoo dhiganayaa kaas baa taqdiic fi tasniif uu yihi haddaba wuxuu leeyahay khilaaf baa isba jira laakiin takfiif marka la eego a jawaaz banayn la baneeyuu ujeedaaye isagaa ikhtisaarka hore ama xadfa bacd alkhabarka hore uu inoo soo sheegay kaga mudan kaga awlaysan waana ti aynu dee markaa uu ku soo maray taqriib baynu nawowi sheekha ka soo naqliya waa ibnu salax xagga kale hadduu qaalo sheekhu ilaah kitaabkiisa waa ibnu salax sida ciraaqiba hadduu sheekha ilaah siday ugu jeedaabe markaa alfiyadiisa ku yidhaaheen inuu yidhi ba walaa yaklu min karaaha oo anaa dee karaahadana ficilka duuggoyntaasi kama badho markaa nawowi ayaa wuxuu raaciyay sidaynu soo maray u malayn maayo in lagu waafaqayo macnaa wuxuu leeyahay tanaalkan waa wax sahlan fudud ama banaanbo karaaha taa ku suganba in lagu waafaqa ibnu salaax u malaynba maayo adigu markaa tani aad bay u sahlantay fududahay kole dee xadiidkii dee marku xadiid dheer yahay markuu xadiid yahay jumlooyin ama dee fawaaid ayaa dee masaa'il kala duwan kulansaday waxyaalahana aanay isku xidhnayna dalaalaadkiisna ay dee aanay iskuba xidhnayn oo marka in markaa la qaatee baab looba dhigto intii laga tegey iyo intan la qaatay midna aanay dalaaladoodii markay wada socdeen ay lahaayeen aanay nuqsi ku imanayn iyo ikhtilaal markaa way fududahay waanay bannaantao gol dee kolkol baahi baaba iska imanaysa loo baado xaggii fahamka oo dee xadiidka dheer yahayba masalada nimanka loo soo goostay gooni inteedii shahiidkahayd uloo soo saarayna mid aad u daqiiqa ay tao dhibyaraan aan xadiidkii looga fahmi karahayn marka xadiidkii intii laga doonayay masaladan lahaa laga istimbaadsanayay gooni loola soo baxo xadhici karta fahamkii la fahmayey xadiidka masaladaa faa'iideynaya inay aada uga salaanaato marka xadiidka oo wada dhan la sheego khaasatan macnuhuna macno waadixa aanu ahayna macno u baahan ee fikri aada u daqiiqaba uu yahay markaa saa daraaddeed waa jaais buu leehay waalkhulfu khilaaf fi taqdiici taqdiic ku sugan macnaha googoyn fi tasniifi tasniifka taqdiican ku tacalluqe markaa ku tacalluqo fi tasniifi tasniifta figeedii lagu googooyey tasniiftan waa taariiftii wax la alifaya ujeeddada waa kutubtiiba yajri waa dareeraya kaasa waa xasiray dheh waa mid jira waa awlaa laakiin awlaysan weeyaan oo macnaha kaga mud ka mudda isaga ku awlaysanoo kuba xaq leh minhu min alxadfi min xadfi bacd alkhabari saabiq wey goynta xadiidka bacdigii la goynaye hore bitakfiifi fudaydin la fudaydiyo banayn la baneeye saa kaa fudiyo waxdar min allaxni aw itasxiifi khawfan min altabdiili wataxriifi wuxuu yihi sheekhu waxdar digtoonow shaksigan xadiidka dalbayow min alaxni laxni aada laxnido ka digtoonow laxniguna waa khadayo xagga icraabta ka imanayay taas ka digtoonow aw itasxiifi oo markaa min alaxni min alwuquuci dhicid aad ku dhacdo fi laxni laxni ka digtoonow aw itasxiifi aw alwuquuci dhicid aad ku dhacdo fi tasxiifi doorin aada xadiidka dooriso oo markaa laxniguna wuxuu noqonayaa waa khada iyo icraabeed tasxiifuna khadaya aan icraabba ahayn sade iyadoo halkii ra'dii za laga dhigo oo kale markaas baabay noqon kartaa ra'dii za lagaba dhigo oo markaa tasxiifkii dee tasxiif iyo taxriifna way noo dambeeyaan khaday ka dhalanayay uun ama dhibic ama dee dhibcaha iskhilaafkeed kaba dhalanayay ama xarakada dee aan icraabta xarakadeeda ahayn ee dhexda iyo meelaha ku jirta kaba dhalanayo xajar oo xujrin la aqriyo oo kale dee markaa bazaar oo bazaas laba yidhaaho oo kale waxyaalaha caynkaas ee tasxiifka ah ee ah markaa taqyiir iyo tabdiil ku imanayo xag icraabeed laakiin aan ka imanayn kelimadii ku imanaya dhicidaad ku dhacda iska ilaali weeye waxdar digtoonow min alaxni ay min alwuquuci dhicid fi laxni laxni aad ku dhacdo aw tasxiifi tasxiif markaad axaadiista aqriyayso maxaad taa uga digtoonaanaysaa waa khawfan ka cabsi aad ka cabsanayso min atabdiili bedelid aada bedesho rasuulka ilaahay kalaamkiisii salawaat ullahi wasalaamu calayhi wataxriifi taxriif iyo tabdiil waa isla mid iyo tasxiifa waa taqyiirun bedelid aada bedesho hadalkiisa aad ka cabsanayso waayo dee markaad rasuulkii adigu xadiidkii laxni ku wariso rasuulkii ilaahayna laxni lama iman jirin afsax albashar buu ahaa markaa waxa weeye kol hadduu afsax albashar ahaayo dee aada laxni adigina xadiidkii adoo le rasuulka ilaahay baa yidhi aad ku wariso waxaad noqonaysaa waxaan rasuulka ilaahay o dhan inaad kaba sheegto taas takyiir iyo taxriifna aad ku samayso hadalkiisii markaa iska ilaaliba ibnu salaax baa wuxuu isnaadiyey buuri dee isagoo sanadkiisii sheegay asmaaci xaggii inuu yidhi inaa khoofu ma akaafu calaa daalibi ilcilm ida lam yacrif naxw an yadkula fi jumlati qawlihi sala allahu alayh wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar anaa waxaan shaksiga daalibucilmiga uga baqanayo haddaanu naxwada aqoon waxa uga igu cabsi badan inuu dee noqdoba mid hoos gala man kadaba calaya mutacamidan qowlkaa rasuulka ilaahay waayo liannahu sala allahu alayh wasalam lam yakun yalxan rasuulka ilaahay muu laxnin jirin oo laxnima aqoonba famahwa rawayta canhu walaxanta fiihi kadabta calayh markaad wax wariso eed laxnina la timaado dee been baad rasuulka ilaahay ka sheegaysaa ina rasuulka ilaahay san umuu odhanbe waxaa yidhi waqara'a sibawi cinda xamed ibni salama xadiida marka rajulun racufaba marka adigu waa xadiidkaasoo dee in yar buu ka soo qaatee racufa bidami lcayn adigu faculo ayuunbu ka cabiray waa dee markaas fadaarow xamed ibnu salama ayaa siba wey ku inkiray tii oo weliba dagaalay u dagaalay baa u huruufay oo macnaha waxaanu yidhi waqaala akhdata inamaa huwa racafa bifati lcayn ujeeddadu racufana dee waa faculo wasankeed racafana waa facaala wasankeed khadana khada icraabeed maahoo laxnigii xagga icraabta ka imanaya dee waa tasxiifkii kale oo markaa halku dee racafo ka odhanlaa buu racufa yidhi markaasuu aada u dagaalay ba u yidhi akhdata khaliil buu yimi uhi fashakaaka khaliil ibni axmed ayuu uga soo ashkatooday faqaala wuxuu ihi markaa khaliil sadaqa atulqi hada alkalaama min abi usama san baa inoo taha laynta maali doonaya ina tasxiixiyo waayo horena waan usoo aragno xataa kitaabkii horena tadriibkaisna khadabaa meesha ku yar sugnaa mintan ayuunbaa horta waxa weeye aan jirinoo waa in la yidhaaho atulqi hada alkalaama aba usamata aba usamaad hadalkan aad ku tuuraysaa xaggii ama aad kulaba kulmaysaayo abaa la yidhaaho laakiin aba usamana waa sida sharxa ciraaqi alfiyadiisa ku sugan aba usama tadriibkiina waa sida ku sugnayd laakiin sida jaamica khadiibya ku sugan waa abaa salama waana sida sawaabkee macruufkao dee ninkan imaamka ee atbaacu taabiciinta aimadoodii ka mid ah xamaad ibnu salama kunyadiisa abu salama la yidhaha abu usama lama yidhaho tadriibkiina laakiin saasaa ku sugnayd oo waan soo sheegnay marka alfiyada ciraaqistan baa ku sugan oo abaa usama ku wada sugan laakiin waa abaa salama in la yidhaahan weeye sida jaamica khadiibyo ku sugan markaasuu siba weliba sababta dee waa ninkaa imaamkii sheekha nuxaadaba weeye sheekha nuxaadaba isagu weeyaanba haddaba naxwada wuxuu markaa kuwa bartay ee ugu ihtimaamay u markii dambe khaliil u laazimo markii dambe imaamkii nuxaadaba u noqday taas baabay sababteedu ahayd ayaa haddaba wax dardigtoonow min alaxni laxni ka digtoonow min alwuquuci fi laxni laxni inaad ku dhacdo ka digtoonow aw tasxiifa tasxiif inaad kuba dhacdo khawfan ka cabsi min atabdiili tabdiil aad ka baqan iyo taxriifi taxriif markaa kol haddii dee lagu yidhi laxni kaba dheerow bal si aad laxniga uga fogaanaysa siya tasxiifna waa inoo sheegayaa wuxuu ihi fannaxu markaa kol haddii ay dee tahay shaqsigii daalibkaa inuu iska ilaaliyo laxni iyo tasxiifba annaxu naxwada cilmigaa naxwada eede macruufka ah tacriif aan inooga baahnayn iyo waluqaatu luqooyinkii isaguna waa cilmiyo luqadee mufradaadka alfaada macaanideeda iyo ka hadlaya siyaalahay ku yimaadaan xaqu man shaksi xaqi weeye dalaba dalbalcilm oo ninkii cilmiga dalbayay ee doonaya cilmi inuu barto waxaa laasim ku ah waajib ku noqonaysaa inuu naxwo iyo luqa wuxuu laxni kaga nabad galo uu ka barto waayo waa dee cilmigaas waxa weeye kol hadii isaga khada iyo dii laga nabadgelya ay tahay markaa wuxu uhi wakud qaado min alafwaahi afafka ka qaado afafka dadka ujeeddadu dadkii macrifada uu lahaa ee idqaanka iyo dabdiga lahaa afkooda ka qaado oo laa min alkutub tanna waa yaadiyo goor kutubtii dee waxaaba iska jirta kalaamka carbeed wax la aqriyo oon la qorin me waxa weeyaan waxa markaa la qoroon la aqrin oo kale bal dee waxyaalahan aan xataa naxwada sida loo yaqaano shaksigu waatu xaqu man dalab wakud min alafwaahi ilaa min alkutub waa kiina soo yidhi laxniga iyo tasxiifka kol iyo shaksigan dee cilmiga dalbaya ama xadidka oo iska dhowrba adigoo ka baqanaya tabdiil ama taxriif inaad la timaadid marka baydkan dambena wuxuu ku sheegayo inoogu sheegayba sida laga nabadgelayo tasxiifka ama laxniga laga nabadgelayo marka wuxuu uhi fannaxu naxwo iyo waluqaatu luqooyinka ayaa xaqu man shaksi xaqiyo dalaba dalbay ninkii cilmiga dalbayay dee cilmigan xadiiskuna uu ka mid yahayba waxaa laasim ku ah cilmiga naxwada inuu ka barto iyo luqooyinka wuxuu kaga nabadgelayo laxni ee hadduu aqriyayana uu markaa laxni la-aan wax ku aqriyay hadduu qorayana laxni la-aan waxuu ku qori oo macnuu maha takhasus inta uu ku takhasuso daqaa'iqdii naxwo iyo luqa uu ogaado ee wixii uu kaga nabadgelayay laxni ama ha noqoto qirada uu aqriayo ama dhigaalka iyo qoritaanka ha noqotee taa inuu ka barto ayaa markaa laasim noqonaysa taas iyada waa xaggii laxni sia lagaga nabadgelayo tasxiif aan dee isagu laxni ahayne taqyiir ku yimaada ama shakli ama naqdiyo waxyaalahaasna sia laga nabadgeliyo isagoo sheegayo wuxuuhi wakud qaado markaa min alafwaahi dadkii iyagu macrifada u lahaa ee dabdiga iyo itqaanka weelkaa afafkooda ka qaado laa min alkutub kutubse ha ka qaadanin oo waxa weeyaan dee isagoo shaksigu xataa naxwo iyo macrifo luqaba u leh ayaa hadda taa laxni hadduu kaga nabadgalo tasxiifyadan dhacays kaba badan ee ku yimaada ama asaaniid ama mutuun naxwo iyo luqo oo garanaya kagama nabadgeli karo ama iskama ilaalin karo ee wuxuu taa kaga nabadgelayaa waxa weeye waa isagoo dadkii iyagu macrifada u lahaa ee idqaanka iyo dabdiga lagu yaqaanay uu isagu markaa dee uu ka ka maqlo uu ka dhagayso uu ku dul aqriyo uu afkoodii ka qaato ama kitaab keliya isago ama kutubun ilaahay ictimaadsado taa iyada tasxiif iyo taxriif kama nabadgelayo haddaba wakud qaado min alafwaa ilaa min alkutub fii khada'i fii khada'in wa laxni aslin yurwaa cala asawaabi mucraban fi laqwaa haliثuha tarkuka ilayhima walaa tamxu min alasri calaa man tuqiraba marka wuxuu uhi fii khada'in khada isagu dee dhacay asalba dhacay oo khada iyo wa laxni aslin asal laxnigii yurwa waa la warinayaa cala sawaabi sida sawaabkee toosan baa lagu warinayaa mucraban xaaliyay mid la caddaynayana oo dee si asalka dhacday iyo san markaa tiina la caddaynayo fil aqwaa qowlka xooga badan ee culimmada intooda badan ay ku sugan yihiin weeye taas baa adugu waxa weeyaan iyadoo la caddaynayo saalista aqwaasha keeda saddexaadna tarkuka ilayhima waa dee khada'an ama laxnigana in laga tago sida sawaabkaana inay riwaayo uma laho muu maqlinee laga tago labadaba in laga tago weeye oo labadiiba la iska wada daayo walaa tamxu ha tirtirin khadhaasi xagga markaa qiraa'adayda dhigaal markay noqoto ha masixin khada'i min alasli asalkii ha ka masixin calaa man tuqila sii la doortay waa dee cala alqowl aladii intuqila qowlka agtooda mukhtaarka ku ah xoogga leh ee ay doorteenba halkan waxaa ama abyaadan uu inoo sheegayaaba iyo dee labadan baydiya waxaa ka dambeeya haddii asalkii waa kitaabkii nuskadii sheekhaagabeed ama ama farci dee nuskhadaad ka qorata u markaa muqaabaladii ama cardigiina kula timi khada uu dhaco khada'ani maaha wax shaksigan aqriayo ka yimi waa khada ku suganba nuskada oo waa khadaasta dee tasxiif tira oo kale ama laxni ayaaba ku sugan waxa dee xaggii carabiyada marka loo eego laxni noqonaya ayaa asalkii marka horeba dhacay suurada caynkaas ah shaksigu marka uu warinayo iyo dee marka uu dhigayo uu inoo sheegi doonaa marka uu warinayo sidii sawaabka aydee toosnayd ayuu ku warinayaa laakiin isagoo caddaynaya horta si toosnayd buu markaa aqriyaya oo ku warinaya marka waxaana uu caddaynayaa dee asalkii inay waxaasi dhaceen laakiin sidani ay sawaabka tahay taas buu la imanayaa qowlkooda xoogga badan weeye ee intooda badan ay doorteen weeye marka qowl labaad baa jira oo uu qariyey maka halkanoo saalisanayna u yihi kii koowaadna waa sheegay kii labaad oo ah in sidiisa lagu warinayo waayo dee waa shaksigu sidii uu ku maqlay inufsaasun uu ku warinayo laakiin taasi waa quluw xagga marka la eego laftii raacitaankii uun xeeldheeraan aada loogu xeeldheeraaday ama tacaddi lagu tacadiyay noqonaysa oo dee waxa weeye imaka kol hadduu khada' yahay waxaan waa la ogayay inaan marka asalkiisii horesan ahayn markaa uu asalkii ku wariyo ama sii sawaabka ahayd dee macnihii xaqiiqaan waxaan ilahaa unbuu qaatay wax kale maaha waxa adugu qowlkooda xooga badanka weeye qowlka meesha ku qarsoona waa in si uu ahaa un lagu warinayo laakiin waxay ku tiriyeen inay quluwi tahay calaa itibaaci lafti taasun lagu xeeldheeraanayo taas xataa khadaya dee markaa laxni inay ta iyadoo laba og yahay markaa qowl saddexaadna uu dhigtayoo shaksigu labadaba inuu iska daayuu ka tago bimacnaa khada iyo kilayhimaa waa khada iyo sawaabkiibu u wadaa labadaba siduu uga tegayaa waxa weeye ee sawaabkan sheekh buu ina ka soo naqlinayaa riwaayadiisii weeye riwaayadiisii kumay sugnayn oo muu maqlin yani asalku waxaani ku sugnaayeen muu maqlin horta xagga khada'ana dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku qawlay maaha ma khada wax sugan maaha markaa labadaba sidaasuu uga tegaya midna riwaayaanu u lahayn marka waxa weeye dee oo riwaayaanu u lahayn midna de waa waxaan jirin oon asal lahayn marka laga khada'ano haddii uu xataa matni xadiid aha rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aan dee qowlkiisiiba ahaynba markaa labadaba ha iska daayo weeye markaa beydka hore iyo beydka iyo kan hore beydka labaad qaybtiisa hore intaasuu ku sheegay taasi waa xagga qiraa'ada ama iyada aqrin marka ay noqoto waa kaynoo sheegayo horta marka hore mee qoraal markay noqoto aan ujeedaa la qorayo iyada asalku siduu ahaa unbaa horta lagu qoraya kitaabka dhexdiisa wixii u ahaa ee laakiin haamishkaa lagu caddaynayaa sidii sawaabka ahayd lagu caddaynayaa siduu inoo sheegi doono bal markaa markay dee qiraa'adii kooda la horraysiinayeena isagaa beyd dambe inoogu sheegi doono intaa weeye wuxuu abyaadda inoogu sheegay markaa wuxuu uhi fii khada'in khada dee dhacay xadiidkii asalkiisii dhacay ama matigii ama sanadkiiba iyoa laxni aslin asal laxmigii wuxuu imaka caarido maahoo yimi waa wax asalkii kuba sugan kitaabkii sheekiisaaba waxaan kuba sugnaa yurwa waa la warinayaa khada ama laxniga asalka cala sawaabi sida sawaabkee toosan baa lagu warinaya waxa weeyaan san khada un laguma warinayo kol haddii khadai wax macruufa yahay ama laxnigi macruuf yahay mucraban xaaliya mid la caddaynayo fil aqwaal sidaa xooga badan iyadoo weliba la caddaynayo de markaa shaksigu inuu wixii asalka ku sugnaana uu sheegi dee si sawaabkahaydna uu sheegayo ee laakiin sawaabku warinaya markuu sawaabka wariyo caddaynaya odhanaya di sheekha iyaga kitaabkiisa ama asalkii sidaas baa ku sugnaydba qowlkii labaadna waa itibaacu lafdi iyagoo ku xeeldheeraanaya in sin lagu warinayo uu shaksigu u maqlay weeye haalita qowlkaasi waa qarsoonya isagoo halkan uu ku jiraa haalita aqwaasha keed iyo saddexaad tarkuka ilayhima waa khada'an iyo sawaabkan labadaba ka teg laga tegayo weeye oo sawaabkana wuxuu uga tegayaa dee riwaayo uma laha muu maqlin sheekhiisi kama maqlin isagiina waxbuu ka soo naqlinaya khada'ana wuxuu uga tegayaa dee haddii matni xadiid baa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kumuu qowlin haddii aanu markaa matni xadiid ba ahayna iyaduna dee waxani waa waxaan jirin oon markaa saxiixaynba sidaas daraaddeed buu labadaba u daynaya uga tegayaaba weeye waa qowlka ibnu cabdisalaam iyo laga soo naqliyey taasi waa xagga qiraa'ada intaasi markaa kitaabo markay noqoto walaa tamxu ha tirin oo khada'aas adigu ha tirtirin min alasli asalka ha ka masiixin cala man tukhilaa waa cala alqowli aladi intukhilaa qowlka markaa ay doorteen ee la doortay waayo waxaaba dhici karta shaygan san adigu aad khadaba u arkayso inay iskaba sawaabtay ama dariiq kaleba ay ku sugnaan karto dee waxaana xagga weliba khaasatan luqa wax ku tacalluqsan daya luqada carbeed aad bay u ballaadhan tahay ama u waasac tahay oo wax markaa lagu tirinayaba luqa ahaan inuu khada'ayay bay bacd alcarab isticmaaleen oy ku adeyno agtooda sawaabo ku ahaa waxaana iska jirta dee dadka qaarkood haddii la yidhaha hala wada islaaxiyuun shaksi wuxuu isagu khada u haysto khada u ka yimi fahamkiisa un waa si u fahmay una maha waa sababo waxan laakiin arrintani waxay ka dhacday un waa isagii fahamkiisa waxaan khada ahayn bay khada la noqotay inuu taa islaaxiyo u bedelaaba suurtagala wuxuuna uu sawaabkii ahaaye arrintu ay tahay fahmkiisa saqiimkaa un iyo moodashadiisa wax kaba yimi saa daraaddeed asalkii waa lagu daynaya siisii baa lagu daynayaa wey walaa tamxu ha tirin oo ha masiixin khada'a min alasli asalka ha ka masixin calaa man tukhilaa qowlka la doortay wey bal abqii baaqi yeel oo khada'ii baaqi yeel oo asalkii ku baaqi yeel mudababan xaalu yahay mid daba loo yeelayo dabadna waa tian soo marre waa calaamadii tamriidka waa adigoo halkii meeshii raqcayo ama karayo ku karayaba dee calaamadan tilmaamaysa khalalka khalalka jira haddii aan dee ism mafcuul aqrino haddii ism faacil aqrina mudabiban xaalatay adigu miduu daba u yeelaya wabayin caddeena sawaabahu sawaabkiisa waxaad ku caddaysaa fii haamishin haamishka kitaabka weeye oo waxa weeyaan iyada markaa qiraa'adii waa ka ayna yidhi waa la aqriyayaa si sababkayd baa la aqriyayaa iyadoo lana caddaynayo ama iyada kitaabo markay noqoto dee waxaan inuu xataa dar kale kuwa sugnaadaa suurtagale si sibaad asalkii ku daynaysaa laakiin maxaad samaynaysaa buu leeyahay qofadu waa calaamadii dee soadka madaxiisii aynu soo maray ee wixii khalal uu ku sugan yahay ay ku samayn jireen oo korkiisa ay ku qori jireen markaa wixii khata ahaa ayaad calaamadii babadiba ku yeelaysaad ku dul qoraysaa markaad calaamada babada ku qorto ayaad haamishkiina si sawaabkayd ku caddaynaysaa adoo kitaabkii aan taaban ayaad haamishkiina si sawaabkayd ku caddaynaysaaba weya waxaa dee dhacday markaa kutubtan imakaan hayno maha sii farta une haddii goor akhtaa badan baa iska dhacdaa laakiin kolkol khaday waxaaba dhici karta adigu dee wahamkaaga inuu yahayba ee kitaabka dhexdiisa wixii khadayaad aragtay ama khada madbaci ha noqdo ama wax kale ha masiixin oo kitaabka dhexdiisa laguma tirtiro ee waxaa lagu qoraya uun dusha sare ayuubaad si sawaabka ahayd aada ku qoranaysa ama kitaabka waxaan dhacay saa kun imakaan haynoo kale oo adan kolkol akhdaa kitaabka ku sugan aan sheegno hamishkun baa lagu qoranaya laakiin kitaabka wixii ku sugnaa lama taabanayo lama masaxayo markaa calaamadii babada u yeer inagana halkan raqam baa lagu gaaftoomi karaa raqam meesha aad ku qorto unodadana dusha ku qorto wixii kale calaamadii babada markaad u yeesho sawaabkiina hamisha ku caddee taas wey haddaba laa tamxu min alasli bal abqihi baaqiyeel khada'ii ama laxnigii mudababan xaalu yahay mid daba korkiisa lagu sugay dabadii loo yeelay wabayin caddeena sawaabow sawaabkiisa caddee fii haamishi xaashiyada kitaabka ama haamishkiisa ku caddee oo dee maslaxadii tasxiixuna way ku sugan tahay mafsado ka timaada waxaan shaksigu qalad ba ah inuu qalad u arko u masaxo mas-uuliinka imanaysayna taasna meeshii way ka baxaysaa oo mafsadadaasna meesha kama imanayso islaaxii maslaxadiina waa tan iyadiina dee la taam yeelee sawaabkii la caddeeyey markaa hamishka ku caddee wey uma inta qaraw haddaba haddaad aqriyaysa asalkii baad aqriday asalkiisan u ahaa waadiin haamishkii wax ku qortay khada'na waa ku jira markaad aqriyayso inta qaraw haddaad aqridid qadim horraysii muslaxanka la islaaxiyey ee la toosiye sawaabkaa horraysii fil awlaasa fiican ee toosan oo taasi ma ahayd waa kitaabadii haddaba kitaabkii sidaas ahayd baad aqriyaysaa ama dee ama furuucdiisii la qaabiliye isaga un lagu soxee wixii isaga ku sugnaa in ay kuba sugnaayeen markaad aqriyayso dee kitaabka dhexdiisaad aqriyaysa imika horta haamish ma aqriyaysid haamishku waa wax tasxiixa ma tacliiq loola yimi oo wixii la aqriyaya haamishka waxa ku suganba maaha kitaabka dhexdiisa waxaa ku sugan baad aqriyaysaa markaad meeshii muslaxa ahayd ama la islaaxiye aad soo gaadho khada ibaa qornaa oo iyada waa tasdiidii lagu daayey khadaa horta horraysiin qiraa'ade caadi waxaad qiraa'ada aad ku aqridaa sidii muslaxa ahayd ee la islaaxiyey waata dusha kugu qoran waxaanad markaa caddaysaa in dee asalkii in waxaasi ay dhaceen laakiin horta qiraa'ada taa ku horraysii weeye oo uqadim horraysiin markaas uma in taqra' haddaad asalkii aqrididba qadim horraysi xaggii qiraa'adii muslaxanka la islaaxiyey waa mafcuul imika halkan kii la islaaxiyey ee sawaabka ahe haamishka ku qornaa horraysiye qiraa'ada sida awlaasa fiican ee wanaagsan marka aad saa qiraa'adii horta ku horraysiiso waxaad sheegtaana asalkii waxaa dhaco dhe waqaca fii riwaayati ama waqaca cinda sheikhina ama waqaca min dariiqi fulan kadaa taasba weeye adugu markaa fil awlaad kol hadduu yidhi meesha khilaaf baa jireen ee muqaabilu lawlaa wuxuu noqonayaa asalkii iska wada aqlis uu ahaa markaad asalkii aqrido haddana caddeeyoo dheh dee sidan baa asalkii ku sugan sawaabkiisna min jihati alcarabiya hadday tahay laxn ama min jihati riwaaya haddii dee tasxiif iyo taxriifka loo dhacay ay tahay sidaa weeye intaad marka hore wixii asalka ku sugnaa aad aqrido marka dambana caddee waxa weeyaan sii dee adigu sawaabka ahayd ama xag carabiya ha noqoto sida naxwo iyo luqo ama xag dee waxa weeyaan riwaaya ha noqoto sida taxriifaadka dhacaan xaggaa kuwaas sababtooda ahayna taxriif xagga riwaayada un ka yimaado ha noqote walakhdu qaadasho islaaxan waxaan lagu islaaxinaya laga qaato min matnin matn siwaahu matnigan aan ahayn xadiid kaloon kan ahayn laga soo qaato ayaa awlaa fiican oo markay noqoto islaaxaad waxaan islaaxinaysana waxaa islaax ugu fiican oo ugu wanaagsanba riwaayo kale ama xadiid kale oo dee kan ay isku mid ahaayeen wixii ku yimi oo haddii xadiidkan dee khada'an ama laxnigani dhacay xadiid kaley la mid ahaayeenoo si sawaabkayday ku sugantayna uu jiro aduu xadiidkaa kale ku islaaxiyo ku toosiya ayoo kusoo markaa ku taswiibiya ayaa fiican oo aad way wanaagsanto markaa dee waxaa cad inuu waxaani khata ahaa sababkiisna waa kan isna dee xadiid kaleba ku yimi taasi ay aad u caddahayba wey marka wuxu uhi walakdu qaadasha wixii dee islaaxii laga qaato oo laga soo qaato matn matn laga soo qaato siwaahu matnigaa hore aan ahayn matnigan dee khada uu dhacay aan ahayn laakiin isaga isku mid ahaayeen ayaa awlaa habboonoo wanaagsan wey wain yaku saaqidu laa yugayiru kabnin wa xarfin zid walaa tucasaru kadaka maa gayara xayثu yuclamu ityaanhu miman calaa walzamu binax yani walzamu yani wain yaku hadduu yahay asaaqidu waxa dhacay ee riwaayadii ka dhacayba laa yugayiru mid aan doorinahayn uu yahay macnihii oo macne aan bedelayn kabnin lafdigii ibniba weeye oo halkay ibnu fulan kaidubay fulan riwaayadii ku sugantahay meeshuna ibnu fulan bay ahayd ibnu jurayj baabu ahayo jurayjunbaaba dhacay dee lafdigan macnihiina ma bedelayo waana khada dee dhacay wa xarfin xarafba weeye aw xarfin sida dee wow ama alif ama fa adu wa xaraf sidaasoo ka dhacay un oo dee isagii meeshiina ka dhacay wuxuu markaa bedelayaana aanu jirin dib iska siyaadiyo kitaabka dhexdiisa ku siyaadso walaa tucasaru taa laguu adkayn maayo oo lagu cedhiidhi maayo oo laguma odhanayo taas iyadaa ma bedeli kartid ama wax kuma siyaadin kartid taasba weeye ode waa siday markaa aimadii ay markaa kaba dhacday oo waxa weeyaan imanka saaqid baa jira kitaabkii riwaayadii ka dhacay laakiin waxaan saaqidkiina wax mafhuum horta inuu dhaco la garanayo talabaad wax macnaa uu bedelayo ama siyaaqa marka lagu soo kordhiyo uu bedelayaa taqyiir uu kula imanayaana ma jirto ka caynkaasa ee la ogyayna inuu dhacay wax isbedela oo ku keenayaa marka la siyaadiyana aanay jirin siyaadi buu leeyaho kitaabka dhexdiisa adigoon haamishka ishaarin ku siyaadiba arrintaasi tadyiiq ma jiro waxaaba matalan lafdigii ibni baa ka mida xaraf aan macnuu isku khilaafayn baaba ka mida sia wow ama fa ama alif meel lagu siyaadiyo iyadoon markaa sheeginna inuu ka dhacay adoon sheegin asalkii waxaan inaanay dee kuba sugnayn inaad asalka raaciso tan waad leedahay way iska bannaan tahay waxa uu markaa soo naqliyeen abu daa'uud istatani inuu sheekhiisi axmed ibnu xambal weydiiye uhi wajadtu fii kitaabii kitaabin baitaale waa fii kitaabii xajaaj canjuraj kitaabkaygii waxaan ku arkayba xajaaj canjuraj marka maxay ahayd dee can ibni juraj in la yidhaahbaya de ibnigii baa dhacday